aan ku bilowna sidaad idaacadaheenii shalayba ku maqasheen dowladda soomaaliya waxay xaqiijisay in qofkii ugu horreeyey uu soomaaliya ugu dhintay cudurka coronavirus marxuumkan ayaa ahaa bukaan yaalay muddo sagaal cishaa cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho isagoo aanan xanuunka lagu ogeyn maxamed colaad xasan ayaa la xiriiray doctor maxamuud saahid maxamuud agaasimaha caafimaadka ee cisbitaalka aadan cadde oo ah halka uu yaalay marxuumka ka hor inta aan loo wareejin xarunta karantiilka martini oo uu ku geeriyooday
odayga soomaaligu ahaa oo maxaa la yidhaahdaa dhowr iyo lixdan jir ah isbitaalkuu yimid isagoo ka sheeganaya maaragtay xoogaa neefta circiriiri iyo waxaa ka sheeganaya waxaan samaynay checking ayaan u samaynay wax walba intiisi ana degmaanan ku fikerayn inuu yahay cudurkan hadda corona la leeyahay marka waxaan aragnay oxygenkiisa inuu dhacdhacahayo oo oo uusan stable ahayn taagnayn marka isbitaalkana ma laha warshaddii oxygenka ma laha marka waxaan isticmaalnaa bombaladan laga soo cabaynayo oxygenka marka waxaasna wuxuu ku fiican yahay isbitaal oo oxygenkiisa uu badan yahay oo warshadiina leh sida isbitaalkan ordoqan la yidhahda ama digfar waagoo la dhihi jiray iyo isbitaallo kale aan la xiriirnay marka waxaa noo caddaatay in marka intensive care unitkooda inuu buuxay way ka ka cudur daarteen marka odaygii maadaama aanan meel kaloo geyna aanan lahayn ayaan annaga marka mas-uuliyaddii qaadnay marka maadaama serious patient u ahaa odayga neefta xidhiisa qol gaaraan aan siinay doctora waxaa nagu maqaalaa in bukaanka markii oxygenka uu waayey isbitaalkiina ka waayey uu laga bixiyey oo isbitaallo kale lasoo marsiiyey iyana ay kasoo waayeen kadib laydinku soo celiyey arrintaa ma jirtaa ha saas waay annagaaba kula talinay oo waxaan niri meel oo intensive care unitkeeda si fiican ugu shaqaynayo oxygenkii iyo haddii ventilator xataa loo baahdo uu geli karo oon hal sii geeyaan nala ku talinay marka waa waa surtooba weyday marka waa waa nagu khasabay nagu noqotay haddeen oday soomaaliyada mood maadaama u calaamooyinkaasoo lahayn yani annaga markiiba meesha ma soo dhiganin inuu yahay cudurkii coronaha ah inuu yahay maanan soo dhigan laakiin possibility suurtagal waa jirtay marka waxaan yeelnay waxaan qoladan w h oda iyo wasaaradda iyo waxaan la xiriirnay marka sambal baan codsanay in la qaado oo just maaragtay in la ogaado isagana arrintaas lagu talagalo hadduu markaas soo baxo ay noqoto positive aan lagu talagalo maxaa maxaad uga shakisay marka markii laydinku soo celiyey oo aad aragteen in bukaanki laydinku soo celiyey intaadan w h o iyo wasaaradda caafimaadka ay la xiriirin ood sambalkan qaadin maxaad ka shakiseen
waxaan ka shakinaynay cudurkan pneumonia la yidhaahdaa afka qalaad oo furayn may dhahan soomaalida saasaan u marayn oo furayn ay dhahan ooga shakinay marka historyga odayga waxaa ku jiray in maxaa la yidhaahdaa bil ka hor iyo laba bilood ka hor waxay ahayd wiilashana waa noo sheegeen ilmihiisa inuu dhacay shil baabuur oo maaragtay dad badan ay soo buurteen odayga uu ka dhacay dadkiina ay buurteen marka odayga muddadaasoo dhan wuxuu ka sheeganahayay culeys feeraha ayuu ka sheeganahayay u dhahayay dugti igu dhacday waa culeysa meeshan iga hayo culeysa meeshan odagana marka odayga history oo dho safar ah ma lahayn badda waaday ma lahayn dad qaraabadiisa ama ilmihiisa markaas wax safar ka yimid odayga qufac ma lahayn odayga qandho ma lahayn meeqa maalmood buu cisbitaalka yaalay cisbitaalka wuxuu yaalay sagaal beri markii la diray jawaabtii baa naga soo daaday oo adiga sagaal beri kadib ay noo timid habeen hore ay noo timid habeen hore markay noo timidna tallaabooyinkii habboonaa oo ku habboonaa ruuxii bositifekaha ayaan ka qaadnay oo isla markiiba waan xaangeynay cisbitaalkii meesha loogu talagalay oo isbitaal martini doctor cabsida la xiriirta in cudurka coronavirus uu si tartiib tartiiba ugu dhex faafo bulshada way soo xoogeysanaysaa odagan soomaaliga ee aan magaalada muqdisho ka bixinna waa kan laga helay ee u geeriyooday bal waxaad nooga warantaa cabsida aad ka qabtaan intii bukaanka uu ama agtiina joogay ama uu isbitaallada kale soo marmarayay cabsida aad ka qabtaan inuu faafin kari xanuunkan oo laga yaabo in dad badan ay arkeen ama la kulmeen annaga runtii maadaama boqolkiiba boqol aanaan inuu basir yahay oon ku dadaalayna in la ogaado si early amin hore la ogaado waataan codsanay sambal in loo diro sambalka daahidaas uu daahi baa keentay muddo badan siisay dabcan in yani odaygii maadaama aan lagu hubin boqolkiiba boqol dadkii ma maanici kartid marka waxaan u yeelnay qol gaara waxaan u yeelnay shaqaale neeriso isaga khaas u adeega dhakhtar baa dhakhaatiirteenna meesha wada joogta dhakhtar baa si gaara isaga haddana ugu adeegayay waa dadka hadda markii martini la geeyey aan ku darnay in iyagana la testigareeyo oo la hubiyo inay cudurkii qaadeen isla habeenkiiba waa dirnay dhakhaatiir nersiskii iyo dhakhtarkiisada gaara isaga u xanaanaynayay ahayd marka cabsidaas waan qabnay laakiin way yareed possibilitygeeda maadaama odaygii usan safrin maadaama odaygii qandho uusan lahayn qufac lahayn waa un waa percentage yaray iska ahayd laakiin waa ku talagelayna inay su marka imise qofood baa lala karantiilay intaanu dhiman ka hor waxay ahaayeen afar afar waxay ahaayeen afar qof ma la xidhiirteen marka cisbitaaladii kale iyo meelihii kale lasoo marsiiyey xiriir ma la samayseen wasaaradda ma ku wargeliseen caafimaadka inay dhici karto in meelaha uu soo marayna xanuunkii uu gaaray odayga isla markiiba taleefanaan u dirnay digfar oo kale oo aan niri yaakha bukaan saas ayaan rabnaa marka lamaba lagamaba dejininba ambulanska waa way u ictidaareen markii waxay dhaheen yaakha sariiro nooma yaalaan raalli ahaada marka odayga maba ma meel kale lama seexinan annaga agteena waa gartay ciy- dhali- ee, ciyaalkiisii iyo qoyskiisii ee cisbitaal kusoo booqanaya iyagu xaalkooda ka warram ha iyagu way fiican yihiin healthy waaye maxaa la yidhaahdaa habeenna qandho ma qabanin ilmihiisi wax qandhan iyo wax qufaacaya toona ma jiraan laakiin wax sanbala oo een, een, t- tijaabo ah lagama qaadin weli iyaga hadda waa laga qaaday sida kuweenaan looga qaaday shaqaaleena iyagana waa laga wada ilaahay haddana jawaabtii ma hayno shalay ahayd kaasi wuxuu ahaa doctor maxamuud saahid maxamuud agaasimaha caafimaadka ee cisbitaalka aadan cadde wuxuu u waramayey waryaheena maxamed colaad xasan